seminaarkeeni maanta ama workshopkii la furay wuxuu ahaa maamul daadejinta degmooyinka iyo tuulooyinka ayuu ahaa barnaamijkaas waxaana maaragtay qeyb ka ah oo maaragtay tababarkaas bixinaya sida u n d p iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxaana ka qeybgelaya laba iyo tobanka degmo hirshabeelle gudoomi guddoomiyayaashooda iyo guddoomiye ku-xigeenada iyo odayaasha dowlada hoose iyo labada gobol ma aragtay mas-uuliyiin ka socota ayaa ka qeybgelayso marka arrin aada iyo aada aan aan u danaynaynay in muddo ama aan sugeynay ayay ahayd hadda marka ugu horeysana maanta aan qabanay waa la furay workshop marka muxuu ku saabsan yahay waa adiga dowlad wanaagka iyo iyo iyo maamulka in la daadedejiyo oo maaragtay hoos la gaarsiiyo ilaa iyo maadaama waddanku uu yahay federaal kor marka uu ka yimiday oo federaalka dowladda sare uu ka yimid wuxuu soo gaaray maaragtay heer dowlad goboleed marka inuu dowlad dowlad goboleedka uu ka dego oo gobolka uu u dego oo maaragtay degmada uu u dego oo ilaa tuulooyinka uu gaaraa la rabaa maamulka hoos loo daadejinaa insha allahu tacaala taasna waxay maaragtay ay ku imaan karaysaa in aan dhisno golihi deegaanka marka waxaan rabnaa waqti dhow insha allahu tacaala in aan dhisno golihi deegaanka aan ka dhisno degmooyin kamida degmooyinka hirshabeelle waay arrintan la xiriirta sameynta golayaasha deegaanka waa arrin muhiim ah marka laga hadlayo dalka oo dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka ah ee dowladaha dowlad goboleedka la yiraahdo iyo dowladaha hoose marka awoodda saddexaad in loo gudbo dadkii si toosa loo gaarsiiyo maamulka waa arrin muhiima haddana hirshabelle waxaabaa laleeyahay sharcigii loogu talagalay in lagu sameeyo dowlad goboleedyada weli maanay sameyn arrintaasi ka waran wasiir iyo wax ka qorsheysan maadaama wasaaraddii arrimaha gudaha madax ka tahay
waa sharcigu waa samaysan yahay ciddadka ma samaysna waa cid aan aan war u hayn waayo inuu maaragtay oo qiyaasteeda ay tahay anuka wasaarad ahaan hawsha markii aan aan aan wasaaradda markii la ii diibay aan la kulmay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka aan arkay aan arkay maaragtay beesha caalamka in ay tahay cidda lala mucaamilayo iyo maaragtay magaalada horumarinteedu in ay ku xiran tahay in la dhiso goliyo deegaanka aniga shaqada waxaan ka bilaabay oo awood aan ka bilaabay sharciga oo dowladaha hoose iyo ma aragtay sidii loo heli lahaa maaragtay loo dhisi lahaa golaha deegaanka marka sharcigu waa samaysan yahay waa diyaar wuxuu u baahan yahay oo kaliya in la baasiyo insha allahu tacaala haddii doorashadu ay naga dhamaatana waxaan geyn doonaa golaha wasiirada kadibna waxaan geenaynaa baarlamaanka shaqadan horaan ugelayna hadii ilaha ihahdo waay waxaa qorshuhu ahaa in dowlad goboleedyada laga bilaabo arrintaasi hirshabeelle meelihii ugu horreeyee la qorsheynaya ayay ka mid ahayd sida hore wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalku ay ugu dhawaaqday degmada warsheekh marka arrintaasi intee idiin maraysaa
arrintaas waa aadii u dhadhowdahay waxa aan sugeynay oo kaliya ma aragtay inaan sharciga baasino oo maaragtay aan marsiino golaha wasiirada kadibna aan baarlamaanka marsiino xoogo arrintaas ayaan wax yar u hakanay oo aan sugeynay iyadana waxaa waaye haddii ilaahay yidhaahdo waxaad ogtihiin adinka khalkhal siyaasadeed ayaa jiray in in in muddo ahba iyo dowladdu ay suurageli weysayba in ay fadhiisato marka laakiin anaga ka wasaarad ahaan shaqadeena waa socotay oo maaragtay ilaa iyo markii ilaa afar degmo ayaan u diyaar garaynay anaga in maaragtay in laga dhiso dowladaha hoose oo degmada warshiik ay ugu ugu horeysa maadaama iyadoo ay deegaan ahaana ugu dhowdahay caasimadda marka hawshaas waa wadnaa waana rijeynayna insha allahu tacaala sida ugu dhaqsiyo badan arrintaas in aan qabano marka waxa si keena bedelay hayeeraasa ma jiraan laakiin teemkii aan ugu talagalnay markii hore in aan shaqada ku fulina ayaa un qoobo waxay dib nooga dhaceen ee waa wadna hawsha waana soconay haddii ilaahda ka dowlad goboleed ahaan muhiimad intee leeg ayaad siinaysaan daadejinta awoodda dowladda iyo dhismaha dowladaha hoose aad iyo aad aad iyo aad wax allaale waxa anaga aan awood leenahay iyo waxaan aan aan aan aan karaankeenna ah ka wasaaradda arrimo guud ahaan waxaan isugu geynaynaa anaga sida maamulka hoos loogu daadaji lahay waay magaalada markaan usoo laabano jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyadii doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle kadib markii bishii lasoo dhaafay xilkii baarlamaanka uu ka qaaday madaxweynihii hore marka bal wasaaraddaaduna wasaaradii arrimaha gudaha ee hirshabelle dhaqdhaqaaqyadaas socda intay la egyihiin sida xaaladdu tahay
sax waaye doorasho dhaqdhaqaaq oo waxaa ka jiro maaragtay u diyaargarow doorashadii xilka madaxweynaha waana socoyaa meel aada u fiican ayuu marayaa waa diyaargarownay hoolkii waa naga diyaar maaragtay shuruudii iyo wixii aan wax ku qaban lahayn iyo qaabkii iyo maaragtay agabkii wax lagu shaqaynaya dhammaantood waa diyaarsan yihiin murashaxiintu waa maaragtay codsigooda waa gudubsadeen iyo diiwaangelintoodii shalay toban kow saacyo daqaa toban kow saacyo ku ekayd waxay ahayd doorashadu in ay dhacdo bufito haddii ilaahay ka raali noqdo inay doorashadu dhacdo ayay ayay ahayd marka si maaragtay waqtiga waxoogu cariiri ah in baldoodna la geliyo su-aalana la weydiiyo fursad ay khudbado ku jeediyaanna ay helaan intaas ayaa waxaan loogu diray shalay oo baarlamaanku uu ogolaaday in lagu daro muddo afar maalmood haddii ilahay ka raali noqdo si loogu talagalana waa ku socotaa maalinta sideedana doorashadaa dhexaysa haddii ilaah yidhahdo waay ilaa hadda waxa caqabado doorashada la xidhiidha ma jiraan maya maya maya wax caqabado oo doorashada la xiriira ma jiraan iyo wax shaki oo aan ka qabno haba yaraatee waa si loogu talagalay hal sano ka hor doorashaha hirshabeelle ka dhacday iyadoo markaasi dowlad goboleedkii la unkayay hadda sanad kadib ka waran farqiga u dhexeeya hirshabeelle doorashadii dhacday iyo maanta
wallahi waxaa la dhihi karaa hirshabeelle hadda waad og tahay oo dhowr caqabadood oo mid la arkaba kaligeed ay ku filan tahay ayaa u kulantay waxaad og tahay isbedelkii guud wadanka ka dhacayay oo maaragtay dowladii hore oo waktigeeda uu sii dhammaanayay iyo dowladii dambe oo maaragtay loo diyaargaroobayo ayay ku aaday anaga maalintii labaatan maalmood koob iyo labaatan maalintii ay u ahayd madaxweynaha maalintii la doortay waxaan hirgelinay oo aan dooranay aqalki sare oo aada og tahay in maamul goboleedyadii naga horreeyey aan kala hormarnay in aan anagoo labaatan iyo kow maalmood jirnay inaan inaan aqalka sare dooranno haddii aqalka sare uu naga dhammaadayna oo ogtiino haddana waxaa noogu soo xigsaday aqalki maaragtay baarlamaanka doorashadiisii ayaa noogu soo xigsatay waxaa ku xigsaday oo raacay ood ogtihiin haddana marka isbedelki guud oo madaxweynihii dalka waktigu ka dhammaaday iyo madaxweynihii cusba oo imaanaya doorashadii muddo la dhigi kara afar bilood waxay nooga baxday marka ananka qaabkaas ayay nooga baxday markii doorashadii guud ay dhammaatay kabacdi ayaa golaha wasiirada la dhisay oo maaragtay labaatankii bishii february waxaa la dhigi karaa muddo adiga waxay jiraan maaragtay lix bilood ayay ay dowladdu jirtay caqabada labaad oo la kulantay waxay ahayd iyadoo labadii dowladood oo tii dowlad goboleedka iyo tii federaalkaba iyo isla qusub yihiin oo ma aragtay aysan sahlaneyn in garab nala siiyo ayaa waxaa noo garab socotay abaarta siman la yiri oo loo bixiyey oo ummadda dhan wadanka dhan ka dhacday haddee abaartii hadda haddii aan kasoo baxnayn xoogo maamulkii ayaa ma aragtay waad arkeysaa madaxdii ayaa waxaa ku yimiday in maaragtay isbedelkan dhacay ayaa yimid marka meesho hore ma joogno liannahu inaana meesho hore joogan waxaad ku ogan kartaa oo caddaynaya in maaragtay maanta sharcigii oo dowlada hoose aan ku dhisayn oo noo samaysan yahay inaan dowlada hoose dhisno oo maaragtay konsuladii aan u diyaar garaysannahay marka isbedel waa jiriyaa laakiin sidii la rabay inaan isu bedelno isbedelkuma gaarsana